Magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa ka socday dhismaha laamiyo cusub oo ay markaasi Kismaayo yeelanaysa kuwaasoo baahi weyn ay u qabeen bulshada ku nool magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose iyadoona horey loo soo gebagabeeyey dhismaha wejiga koowaad haddana uu socdo dhismaha wejiga labaad ee laamiyada cusub iyadoona sidoo kale laamiyadaasi ay garab socdaan dhismaha biyo-mareenno casri ah kuwaas oo biyaha qaadaya baddana markaasi geenaya magaaladana baahi weyn ay markaasi u qabtay helidda biyo-mareenno maadaama ay jireen markaasi meelo muhiim ah kuna yaala bartamaha magaalada oo ay biyaha fadhiisan jireen maamulka dowladda hoose ee degmada Kismaayo ayaa digniin u diray dadka degan hareeraha laamiyada iyo biyo-mareennada iyadoona markaasi looga digay in ay qashin ku shubaan biyo-mareennada sida uu warbaahinta u sheegay guddoomiyaha degmada Kismaayo ahna duqa magaalada Cumar Cabdulaahi Maxamed Faraweyne oo xafiiskiisa kula hadlay warfidiyeenka waxaynu dhisaynaa magaalo qurux badan waxaynu gelinaa kharash badan deeq ah iyo midaynu jeebkeena kaga samaynay oo canshuurtii layna ka qaaday sidaa markay tahay suuragal ma noqonayso inaynu magaaladaas hallayno ama aynu dhibaatayno maxaa ka mida dhibaatooyinkaas waxaa ka mida meelihii biyuu inay mari jireen loogu talagalay oo dilinajka ahaa dadkii ag deganaaya waxay bilaabeen inay qashinka ay ku shubaan taasina suuragal maahan inaad qashin intaad soo qaadid meeshii biyuhu mari jireen oo magaaladan biyi lagaaga mariyey inay ka gudbaan inaad adigu qashin ku shubtid taas wax suuragala maahan dowladda hoose waxay abuurtay tiim magaalada nadiifiya waxaana socon doona ganaaxyo mana la aqbali doono qofna inuu maxaa hayday qashin ku shubo dadkayga waxaan ka codsanayaa in la nadiifiyo meelaha drinajka iyo guud ahaan magaaladaba lamana ogolaan doono in meelaha qashinka lagu shubo